faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkaanigo reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyra oo maanta magaalada caasimadda muqdisho ka dhagax dhigay xarunta gurmudka degdega ah ee qaran xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo maanta tiro hobiyaala ku garaacay xarunta midowda afrika ee ku taalla magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamada milatariga soomaaliya oo dagaal culus maanta ku qaaday goob xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab canshuur ay ku qaadiyeen oo ku taala duleedka magaalada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ururkii lasunna ee ku sugan qaybo ka mida gobolada dhexe soomaaliya oo ku hanjabay inaysan galmudug dhismay haddii aysan dowladda federaalk soomaaliya ka helin waxyaabay ku xusnaan heshiiskii ay kala sixideen dowladda federaalka iyo ururkii lasunno xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle oo madaxda ka qayb gashay xafladda calabansaarka madaxweynaha jubbaland ku tilmaamay qaran duumisyaal kuna baaqay in la soo xiro bannaanba xooggan oo looga soo horjeeda calaamasaarkii madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo maanta galgelay gudaha magaalada garbaharre iyo xarunta gobolka gado xildhibaano ka tirsan golaha shacabkai baarlamaanka federaalk soomaaliya oo sheegay in xilligan kenya ay waddo dandaasi ku aadan sida maamulka jubbaland ay uga mid noqon lahayd waddanka kenya ciidamada macawisleyda ee ka dagaalantay qaybo ka mida maamulka hirshabelle oo dagaal culus kala wareegtay deegaanka luqjielo oo ka tirsan gobolka hiiraan midooda yurub oo bogaadiyey kalinta wanaagsan ciidanka yuganda ay ka qaateen nabadaynta waddanka soomaaliya barakacyaal ku nool magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan oo soo food saartay xalloo xogatiigu axmed waxna hadaha samafalka ka codsadeen in gargaar la soo gaarsiiyo intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkoror warka habeen ee reediyo cadaado goor udiyagaraba warkaas soo faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa axad isna ay soo gelayso taariikh ay ku astaysan tahay saddex iyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban iyo sagaal caaway waxaa noo warramayaa jile jaamac jile jile mahadsanid xasan axmed maxamed iminkana waxaad ku soo dhowaataan warkii oo fidsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magaalada muqdisho waxa uu ka dhagax dhigay xarun qaran oo gurmadka deg dega ah ka qayb qaadan doonta anise cali xuseen ayaa amba qaadaysa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta dhagax dhigay xarunta qaranka ee gurmadka degdega ah oo dabooleysa baahiyada degdega ah ee bulshada soomaaliyeed iyo ka hortagga masiibooyinka dhismaha xarunta qaranka ee gurmadka degdega ah oo ku timid taaladii ay xukuumadda siiyeen muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka shaqeeya gurmadkii loo sameeyey dadkii waxyeeladu kasoo gaartay qaraxii afar iyo tobankii oktoobar ee sanadii laba kun iyo toddobiyo toban ayuu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya faray howlwadeennada ka shaqaynaya in ay sida ugu dhaqsaha badan xarunta u howlgalaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo u mahad celiya muwaadiniinta soomaaliyeed ee keentay fikirka xarunta lagu dhisayo iyo cid kasta oo qayb ka qaadatay ayaa sheegay in hogaanka dowladda soomaaliyeed ay ka go-an tahay dhegaysiga shacabka iyo in taaladooda ay qaataan si dowladdu u bixiso adeegyada ay dadka soomaaliyeed u baahan yihiin waxaa runtii eh, maanta eh, xusid mudan in xaruntan la dhagax dhigo waxay ka dhalatay dhacdo xanuun badan waxay ka dhalatay dhacdo xanuun badan oo ay u gurmadeen dhammaan shacabka soomaaliyeed wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo isxilqaamay oo halkan ku shaqeeyey markii ay nagu dhacday dhacdadii afar iyo tobanka oktoobar warbixintii ay la wadaageen xukuumadda ayaa waxay ahayd in la dhiso xarun gurmud qaran oo mustaqbalka ummadda loogu adeego Eh, inaan ka jawaabnay taladii ay bixiyeen shacabka soomaaliyeed oo aan u dhisayno xaruntii ay dalbadeen waa qayb ka mida dowladnimadu dowladnimada macnaheedu waxay tahay in loo adeego shacabka inaan nahay dad u shaqeeya shacabka soomaaliyeed inaan qaadanno talada ay bixiyeen waxaa kale ka jawaabaysaa inaan noqonayno dowlad soo kabsanaysa oo ka baranaysa wax farxadda iyo xanuunka ay marto oo taariikhdeeda maanta uga faa'iidaysanaysa taariikhdeeda berito xarunta qaranka ee gurmadka degdega ah ee maanta dhismaheeda la dhagax dhigay ayaa qayb ka ah qorshaha dowladdu ay ku doonaysay in dalka dhan laga hirgeliyo dhammaan adeegyada aas-aasiga u ah hagaajinta caafimaadka iyo nolosha muwaadiniinta soomaaliyeed dagaalamayaal ka tirsan ururka al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay xarunta qaramada midoobay ee magaalada muqdisho warar dheeraada ayaa ka soo baxaya tiro hoobiyaal ah oo maanta lagu garaacay xarunta ciidamada amisom ee magaalada muqdisho ee lagu magacaabo xalane dad goobjoogayaal ah waxa ay sheegeen in hoobiyaasha qaarkood ay ku dhaceen gudaha xarunta xalane halka qaarna ay ku dhaceen nawaaxiga garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyey ugu yaraan toddoba ruux ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen hoobiyaashii lagu weeraray xarunta xerada xalane kuwaasi oo isugu jiray dad shacab ah iyo askar ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya lama ogaan karo khasaaraha dhabta ah ee gudaha xerada xalane ka dhashay balse warar hoose ee rediyo cadaado ay helayso ayaa sheegaya inay jiraan khasaare hoose kuwaasi oo ah khasaare maal fara badan oo hoobiyaashaasi ay ku sababeen gudaha xerada xalane ee magaalada muqdisho dhinaca kale war qoraal ah oo lagu daabacay barta internetka al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay mas-uuliyadda weerarkaasi inay ka dambeeyeen xubno dagaalamayaal oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi oo madaafiic ku garaacay sida ay soo qortay warbaahinta ku hadasha afka al-shabaab dhanka kale wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan waxa uu cambaariyey hoobiyayaashii iyo weerarkii maanta lagu qaaday xarunta qaramada midoobey ee amisom ay ku leeyihiin caasimada soomaaliya gaar ahaan xalane james swan oo arrinkan ka hadlay ayaa yidhi waxaan aada ula fajacay ficilka argagaxa leh ee argagixisadu ay kula kacday shaqaalaheenna kuwaasi oo shacabka soomaaliyeed kala shaqaynaya arrimaha samafalka dhismaha nabadda iyo arrimaha horumarinta nasiib wanaag in badan oo shaqaalaheenna ka mid ah ayaa waxa ay cabsi xoog leh ka qabeen in weerarkaasi waxyeello geysan doono balse way ka badbaadeen ayuu yidhi james swan si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo al-shabaab ay weerar ku qaadaan xerada xalane islamarkaana ay madaafiic ku garaacaan gudaha xerada xalane ee amisom ay ku leedahay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ciidamada milatariga soomaaliya ayaa dagaal culus maantay ku qaaday goobo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay canshuuro kaga qaadayeen dadka shacabka ah oo ku yaala duleedka magaalada xudur ee gobolka bakool xasan axmed maxamed warsoo saaraha caawa ayaa anba qaadaya ciidamada milatariga soomaaliya ayaa dagaal xoogan ku qaaday goob al-shabaab canshuurta ka qaadeen oo ku taalla gobolka bakool ee koonfurta soomaaliya dagaalkan ayaa yimid kadib markii shacabka ku nool gobolka bokool gaar ahaan deegaana u dhow degmada xudur ee gobolka bokool ee koonfur galba ay ku wargelsheen ciidanka militariga soomaaliya oo markaasi ku sugnaa meel aan sidaas uga fogeen goobta al-shabaab ay ku qaadayeen canshuuraha oo ku taalla gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana halkaasi ciidamada militariga soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab ay halkaasi ku sugnaa dhex maray dagaal xoogan oo in ka badan laba saac ka socday duleedka degmada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed saraakiisha ciidanka militariga soomaaliya ee ku sugan degmada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed oo la hadla reediyo wadaada waxay sheegeen in ilaa hadda aan la cadday karin khasar rasmi ah ee ka dhashay dagaalkaasi balse wixii ka soo baxay dib u warbaahinta ula wadaagi doonaan
maya maya dadka shacabka si fiican uma mara karaan hoolahay ka aruurinayaan ee ay hasa wadaan hoolo dagaal ma wadaan hoolo dadweynaha dadka hoolaha laga dadweynaha hoolaha lagaga qaadayo oo waxawaay masaakiin hoolaha kaga dhacayaan bay wadaan mooyaha dagaalo oo hadda fool ku fool ah oo ciidamada dhib dagaalayaanba ma wadaan dhibaatooyinkaasa ku meeji ku jirto waxawaay dadweynaha hoolo kaga qaadayaan maayo dagaalo oo hadda fool ku fool ah ay wadaan ma jirto dagaalo tuugeysi hadda wadaan oo hoolo ka qaadayaan wallaahi wallaahi siday hoolaha meelo badan waan ka aruuriyan say tilmadahii hore hoole ay u aruuriyeen oo silaftan hoole uma qaadi lahaayeen dadka meelo badan bay meelihii dowlada joogtay gudahooda u basawday dowladda dhinaca dowladda etoobiya ha noqotee dhinaca maamul goboleedka etoobiya ha noqotee dhinaca dowladda soomaaliya meeji noqotaba dadka hoogaha meeji amniga ka helayeen bay hoogaha ugu qabseene laakiin masaakiintii kale deegaamada kala joogtay wadooyinkana waa inay magaalooyinka la joogo u socdaan waa u diideen hoolaheeda waa ka aruurinayaan gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya deegaana degmooyin ka tirsan waxaa ka taliya xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab waxaana markaas weeraro ku qaada ciidamada militariga soomaaliya oo ku sugan deegaanada maamulka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada xudur ee gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya waxaana muddooyinkii dambe dhadhaqaayo ciidan ay wadeen ciidanka militariga soomaaliya oo ka socday deegaanada ku dhowdhow degmada xudur ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ururka ahlusunna ee magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay inaysan dhismayn galmudug loo midaysan yahay haddii dowladda federaalka ah aysan fulin waxyaabihii ay ka ballanqaaday ururkaasi mar kale warsoo saaraha caawa xasan axmed maxamed hogaamiyihii hore ururka helasunna sheekh ixsaan sheekh mursal oo la hadla reediyo cadaad ayaa waxuu ka hadlay khilaafka iminka u dhexeeya dowladda federaalka iyo ururka helasunna ee gacanta ku haya qeybo ka mid a gobolada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyo sidoo kale qaybo ka mid ah magaalada gurceel ee gobolkan galguduud sheekh isxaaq sheekh mursal waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya looga baahan yahay in xuquuqdii elsun ay ku lahayd maamulka galmudug ee xildhibaanada soddonka ah ee dhowaan ay u ballanqaaday dowladda federaalka soomaaliya ay meel u saarto dowladda federaalka soomaaliya wuxuu sheegay in ballanta ay la gashay elsunna dowladda federaalk soomaaliya aysan uga bixeen uuna rajeynayo in maamulka elsunna ee gacanta ku haya qeybo ka mida deegaanada galmudug ay ka heli doonaan xuquuqdooda maamulka galmudug dowladda federaalk soomaaliya ay ku garab istaagi doonto sheekh saaq sheekh mursal oo sii hadlayay ayaa sheegay in haddii ay dhacdo in dowladda federaalk soomaaliya ka baxdo heshiiska ay la gashay maamulka elsunna jamaca ay dhici doonto wax kasta oo caqalad ku ah maamulka galmudug islamarkaasna wixii mas-uula ka dhasha dowladda federaalk soomaaliya dusha ay saari doonto wuxuu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed qaar ahaan shacabka ku nool deegaanada galmudug in dhistaan galmudug loo dhan yahay islamarkaasna xuquuqda meel la iska dhigo ururkii la sunna ee gacanta ku haya qeybo ka mid ah deegaanada galmudug horta mid baan kuu sheegayaa dadka in loo adeeri rabaa ahlusunna horta sidaan ognahay dowladda soomaaliya heshiis buuhay la gashay ciidamadii waa la wareejiyey waa wad ognahay insha allahu hadan haddii oo masaalihii laga shaqeynayo in doorkooda laga siiyo waa arrin meesha ku jirta wey barkee waxaa laga shaqeynayo beri ay xukumi jireen ayaa la rabaa in masaalix laga sameeyo dowlad oo oo maaragtay gobolada laga dhiso ayaa ujeedadeeda tahay marka talada aniga taladaan ku talana oday ahaan intaasaan soo jeedinayaa waxgaradka ulmaawdiinka awqaasha dhalinyarada haweenka doorkooda in laga siiyo si hore loogu sii socdo haddii ilaahay dadka meesha deegan dhammaantiis wada ahlusunnati waljamaaca waaye in yaro maardiska waa dhici kartaa laakiin ummadda meesha degan waa ahlusunnati waljamaaca marka haddii ay ay ay doorkooda ay ka qaataan oo nimaddii doorkooda ay ka qaataan buuqda manama imaanayo dhibaatana ma imaanayso marka insha allahu sidaasaan qabaa meelna sidaasaa lagu gaari karaa maamulkii la sunna ee gacanta ku haya qeybo ka mid a deegaanada galmudug ayaa dhowaan ka soo horjeestay guddiga soo magacaaday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta ee dowladda federaalka soomaaliya guddigaas oo soo xuli doono xubnaha ka mid noqonaya baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug maamulka ila sunna warqadda ay soo saareen waxay ku sheegeen in dowladda federaalk soomaaliya ay ka baxday heshiiskii ay hore ula gashay dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna aysan ku jirin in guddiga doorashooyinka ee deegaanada galmudug ay soo magacowdo wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dibshiinta ee dowladda federaalk soomaaliya saas daraaddeedna aysan aqoonsan doonin guddiga soo magacowda wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dibshiinta ee dowladda federaalk soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya ayayna ku eedeeyeen inay jebisay qaybo ka mid dastuurka dowladda federaalka iyo maamulka galmudug xildhibaano ka tirsan baarlamanka maamulka hirshabeelle ayaa madaxdii ka qayb gashay xafladii caleemasaarka axmed maxamed islaam axmed madoobe ku tilmaamay qarandumisyaal kuna baaqay in gebi ahaanba lasoo xirxiro warsoo saaraheenna caawa xasan axmed maxamed ayaa mar kale ambaqaadaya xildhibaan faarax cabdi oo la yaqaana kala dir oo ka mid a baarlamaanka maamulka hirshabeelle oo warbaahinta kula hadlay magaalada jowri caasimadda gobolka shabeellaha dhexe ayaa wuxuu ka hadlay xafladda caleemasaarka aheyd ee shalay ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wuxuuna eedamo kale u jeeshay madaxdii ka qayb gashay xafladda caleemasaarka madaxweynaha mar labaad talada maamulka jubbaland isku doortay ee axmed maxamed islaam madoobe wuxuuna dowladda federaalk soomaaliya ugu baaqay inay soo xirto dhammaan madaxda ka qayb gashay xafladda caleemasaarka aheyd ee shalay ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland madaxweynihii hore dowladda kumaalgaarka ahayd sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweyne talada maamulka uu ku bedelay xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiinta kale ka qayb galay xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland ayuu ku tilmaamay qaran dumsiyaal waxa uu sheegay in dalka qalad weyn ay ka galeen islamarkaasna dhowaan lagula xisaabtami doono isma keenin puntland waxaa keenay oo doortay baarlamaanka puntland puntland baarlamaankooda waxaan ugu baaqayaa anigoo ku hadlayo magaca guud ee soomaaliyeed waxaan leeyahay wax wada siciid cabdulaahi dani waad u jeedaan baarlamaankii sharafta lahay ee reer puntland waxaan ka codsanaynaa inay jawaab cad ay ka bixiyaan dastuurka ayaa muxuu ahay u banaynayo inay meesha keenaan way keeneen haddana inay meesha ay ka eriyaan dastuurka u banaynayo maadaama uu ku dhacay khiyaano qaran baarlamaanka puntland waxaan ka codsanaynaa in arrinkaasi ay ka bixiyaan jawaab cad oo ay ku farxaan ummadda soomaaliyeed waxaa soo haray madaxdii kale oo soomaaliya soo martay ayagu maanta wax loo baahan yahay mala ahanba waayo waxay ku dhaceen sifaafaadkay ku dhaceen waa loo jeedaa anigu ila ma ahan soomaaliya waxaan ku ogahay damiir iyo waxaan ku ogahay dadnimo kuwaas tala dambe oo soomaaliya ah ama state ah ama heer sare ah inay qaban doonaan ila ma ahan aniga Way ka- waxay ka dhaceen doontii siyaasadeed ay ka dhaceen madagaskar maahan hirshabeelle etoobiya maahan hirshabeelle waxay ku taalaa soomaaliya soomaaliya waxaa mas-uul ka ah xame cabdullaahi farmaajo oo ah madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre go-aankay soo saaraan waa inaan ku dhaqannaa sharci waaye waayo annagu maadaama aan nahay state ismaamulo siyaasadaha ee muxuu ahaay dibadaha iyo wuxuus oo dhan waxaa wakiilkaa dowladda dhexe annagu marka state qaan nahay haddii dowladda dhexe state kale ay micnaha si nidaam aan ahayn oo ku yimaado oo ay warqad ka soo saartay inaan warqadda dowladda aan jibinna ma ahan waa inaan dowladda adeecnaa maamulka koonfur galbeed iyo maamulka hirshabeelle waa maamul xalaal ah waa maamul jecel soomaalinimada iyo wadajirka waa maamul u damqanaya dadkooda ma ahan maamul qarandumis ah maamul caaliqaatyaal ah haddii nin nin dhaxa oo ka soo baxana bannaanbax xooggan oo looga soo horjeedo caleemasaarkii madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa gelgelay magaalada garbahaaray ee gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya dibadbaxani ballaaran oo laga soo horjeeday maamulka jubbaland gaar ahaan xafladii caleemasaarka ahayd ee axmed madoobe mar kale uu talada isugu doortay oo ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu ka dhacay magaalada garbahaaray ee xarunta gobolka gado ee koonfurta soomaaliya banaanbaxan oo ay soo abaabuleen waxgaradka magaalada garbahaaray ee gobolka gado ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal dadweyne ah kuwaasi oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee xaafadaha magaalada garbahaaray ee gobolka gado qaar ka mid a dibadbaxayaasha oo ku hadlayay cod dheer ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen in ay eedayn u jeedinayaan dhammaan mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda gaarka ahayd ee madaxweynihii hore ee maamulka jubbaland oo isugu caleema saaray mar kale talada maamulka jubbaland sidoo kale dibadbaxayaasha ayaa eed kulul u jeediyey madaxweynayaashii hore ee soo maray soomaaliya ee sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo qayb muhiim ah ka qaatay xafladda caleemasaarka ee axmed maxamed islaam axmed madoobe oo ka dhacday magaalada kismaayo ee jubbada hoose dibadbaxayaashan ayaa sheegay in ay si weyn uga soo horjeedaan doorashadii ka dhacday kismaayo iyagoona tilmaamay inay ahayd mid sharci darro ah islamarkaana ay ku garabsiiyeen xubnaha mucaaradka ku ah dowladda haatan haysa talada dalka muxuu ahaayey annaga haddii aan nahay shacabkii maamulkii iyo dhammaan bulshadii qaybaheeda kala gedisnaa waxaan diyaar u nahay inaan helno midnimo iyo dowladnimo ma aqbalayna danaysto ma aqbalayna maxaan ku dhahdaa mid dan gaar ah leh iyo mid raba inuu kursiga sii adkaysto waxaan rabaa marka inaan saddex qodob ka hadlo oo gaagaaban kow waxaan rabaa inaan dowladda kenya iyo waxa ay samaynaysa aan ka hadlo iyo fikirka aan ka qabo walaalayaal waxaan wada ogsoonnahay dowladda kenya in niman dabadhilifyaa oo magaca soomaali ka oo mas-uuliyad aan ku aaminay ay shalay heshiis kula galeen baddii soomaaliyeed maantana ay maraysa heerka ay maraysa aan wada garanayn kuwii ayaga ahaa iyo kuwo kaloo soo abaabuleenna maanta inay kismaayo fadhiyaan waxay u fadhiyaanna ay tahay dhaqaalihii ay macnaha shala qaateen inay meel mariyaan oo dib aan loogu laabanin oo maxaan ku dhahay kenya ay dib u qabsanin
waxaa ilaahay mahaddi ah maanta inaan rabno annaga reer garbaari inaan shucuurtannada muujinno dadku ha isnooyeene soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha israacdo jubbaland ha israacdo
dibadbaxani ayaa saameyn xooggan waxa uu ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee degmada garbahaarey walow ay qaybo ka mid ah weli ku jiraan hakad tan iyo markii uu banaanbaxu halkaasi ka dhacay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka soomaaliya ayaa sheegay in xilligan kenya ay wado daandaansi ku aadan sidii maamulka jubbaland ay ugu darsan lahayd wadankeeda kenya warsoo saaraha caawa xasan axmed maxamed rofeor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa eedamo kulol u jeeshay dowladda wadanka kenya wuxuuna sheegay in kenya xilligan ay doonayso in dalka soomaaliya qaybo ka mid ah ay qaadi doonto awalna ay murun ay gelisay qaybo ka mid a badda soomaaliya xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya oo la hadla reediyo cadaadu waxauu sheegay in haddii waddanka uu lahaa lahaa cudub militari aysan kenya kusoo xadgudbi lahayn baddeenni dhulkeenna wuxuuna dowladda federaalk soomaaliya shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay iska celiyaan boobka ay dowladda kenya ku wado qaybo ka mida soomaaliya wuxuu sidoo kale uu sheegay in kenya xilligan ay wado daandaasi ay ku qaadanayso qaybo ka mida gobolada jubbooyinka uu ka arabiyay maamulka jubbaland dowladda federaalk soomaaliya ayuu ka codsaday in arrintan wax ka qabato islamarkaasna ciidamada kenya ay qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom ee ku sugan qaybo ka mida soomaaliya laga saaro magacaas islamarkaasna la geeyo goobaha xuduudaha ay soomaaliya la wadaagaan waddanka kenya u aragtay in kenya waxa ay samaynayso inay xadgudub tahay inay maaragtay waxa maaragtay iyada ay ku kacayso hawada soomaaliyeed keliya maahana xataa badeedii iyo dhinac kastaba inay tahay tallaabo khaldan iyo marmarka qaar xataa la oran karo iska dandaansi waxaasoo dhan yani waxaanu arkaynaa inay tahay wax iyada ee kenya ay ku xumaynayso dowladda soomaaliyeed ayadoo waxa kala dhexeeya baryahan dambe ay tahay muranka badda oo hadda maaragtay dhinac kale iyada ay u rogaysa ee siyaasadeeda oo dhanna ay ujeedadeedu tahay inay soomaaliya iyadu maaragtay ay doonayso inay ku cadaadiso inay ka danasuso dalalka kale ee dariskala ah wax laga sheegta ma lehe iyada unbaa waxaasoo dhan ay ku kooban yihiin waana sharci daro dowladda soomaaliyeed fursad iyada aynan ka haysanin dayaaradna noocay doonta ahaato waa xadgudub hadday maanta ay jeli lahaayeen ko mig koob iyo labaatan iyo mig maaragtay sideed iyo toban iyo mig iyo saddex iyo toban rageedii waa joogaane ma soo hawootana mana isku daydan dowlad aanan hawadeeda iyo sharciga ee iyada ee lagu bixiyo in lagu maro oo aanan iyada qayb ka ahayn ama aanan bixinin maaragtay ruksadeeda dowladii samaysa buntland ay ku soo qaatay waxba kama duwana adduunkana dayaaradahaas noocaas oo kale kuwa awoodda u leh waxay bas sameeyaan inay dayaarado ku kiciyaan ama gantaalle ay ku dhuftaan ayaa beri maaragtay waxay iyaga oo adduunka aanan garowshiya ka helaynin ayay kala kulmaan dhibaatooyinkaasi ugu dambeyn maxamed cumar dalxa oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xisbiga haya talada waddanka kenya iyo maamulka jubbaland ay isku qaldayaan islamarkaasna jubbaland ay ka mid tahay dowladda federaalk soomaaliya kenya waxay leedahay xisbiga waddanka iyada xukumo magac oo u dhow maamul goboleedyada soomaaliyeed magac baasay aan ka fogeyn waayo waxaa xisbulxaakimka kenya ama xukuuma dalka la yidhaahdaa jubilee marka kenya waxaad moodaa jubilee iyo jubbaland baa iska gada ayaa iskaga khaldamaya marka waxaa moodaa wax dhaqankeeda inay jubilee maaragtay ayna iyada jubbaland baa iyada ay xukunto waa sida ay u dhaqmayso iyo sida ay u doonayso inay ugu yeelato awood iyo maaragtay iyo iyo maaragtay qaab siyaasadeed guracan iyo mid dhaqan dhaqaale iyo mid military intaba marka horta inaysan iskaga khaldamin waa jeclaan lahaa jubbalandna inay tahay soomaaliyeed jubileena uu yahay xisbi siyaasadeed ee xukuma wadanka kenya marka inay faraha kala baxdo dadka soomaaliyeed jubileena ma xukunta jubbaland jubileena maaha jubbaland jubbalandna maaha jubilee marka soomaalina umuuraheeda iyada inay faraha oogala baxdo ama ha heshiis ama ha heshiin weydo ayada dhexdeeda isku haysato marka ilmaadeerta dhexdooda ka bax baan dhihi lahaa maalinta shalaahad waxaa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland gaaray wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka waddanka kenya waxaana imaantagas uu ka dambeeyey kadib markii habeen ka hor xayiraad dhanka dulimaadka ah dowladda federaalk soomaaliya ay ku soo rotay diyaaraha si toosa uga imaanaya magaalada nairobi ee waddanka kenya kuwaasoo kismaayo tegaya waxayna dowladda federaalk soomaaliya amarteen diyaaradaha tegaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kuwaasoo ka soo baxaya dalka kenya ay si toosa usoo maraan magaalada caasimada ah muqdisho kadibna isu gudbaan magaalada nairobi ee waddanka kenya balse dowladda kenya ayaa noqotay waddanka ugu horreeyay ee jabiyey cunqabatiintii magaalada kismaayo ay kusoo ratay dowladda federaalk ah ee soomaaliya mana jirto wax waro ilaa hadda ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya oo ku aadan xayiraaddii ay jebisay dowladda kenya oo shalay xubno ka tirsan dowladda kenya ay ku gaareen magaalada nairobi ee waddanka kenya halkaas uga qaybgalayaan xafladda calamansaarka madaxweynaha jubbaland oo maanta salaada ka dhacday magaalada kismaayo caasimada kumeelgaarka ee maamulka jubbaland
ciidamada macaawisleyda ee ka dagaalamo qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya ayaa maanta dagaal culus kula wareegay deegaano uu ka mid yahay luuq jeelow oo ka tirsan gobolka hiiraan xasan axmed maxamed ciidamada macawisleyda ayaa ka dagaalama qaybo ka mida gobolka hiiraan iyo sidoo kale qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hiirshabeelle ayaa waxaa saaka dagaal culus ay ku qaadeen deegaanka luuq jirow oo soddon kilomitir u jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo fariisiin ay ku lahayeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidanka macawisleyda oo ka mabaxay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa dagaal culus ku qaaday saldhiggaasi waxaana halkaasi ay kala wareegeen gacan ku haynta dagaalamayaasha al-shabaab deegmada luuq jirow ee gobolka hiiraan oo in ka badan toban sano ay ka talinayeen saldhig ku yaala magaalada luugjil ee gobolka hiiraan ayay sheegeen in kasii daayeen maxaabiis adag fara badan oo ay ka mid ahayeen odayaashii soo doortay xildhibaanada labada aqle baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaasoo cafis u doontay dagaalamayaasha al-shabaab kadibna ay ku xireen xabsi ku yaala magaalada luugjilow ee gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabeelle maxamed cali istakiin oo ah taliyaha ciidanka macawisleyda ee ka dagaalamo maamulka hiirshabelle oo la hadla raadiyaha cadaado ayaa ka warbaxshay howlgalka maanta ciidanka macawisleyda ay ku qaadeen deegaanka luuq jurw ee gobolka hiiraan ee maamulka hiirshabelle waxa uu sheegay in al-shabaab ay ka qabteen laba nin oo dhaawaca islamarkaasna dhankooda uu soo gaaray laba nin oo dhaawaca islamarkaasna xaaladda caafimaad iminka lagu dabiibayo magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wuxuu sheegay in hadda howlgal kale ay qorsheynayaan islamarkaasna ay gaari doonaan deegaano kaloo al-shabaab ay ka taliyaan oo ka tirsan maamulka hiirshabelle gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
howlgal waxaan ka sameynay deegaanka luqjilo ma garat hadaniyo howlgal baan fulinay marka al-shabaab aan weerar ku qaadnay marka luqjilo magaalada beledweyne waxay u jirtaa adiga dhowr iyo soddon kilomitr ku dhawaad ma garat hadda weerar baan ku qaadnay ilaa baan ugu guuleeyay marka maxaabiistii oo al-shabaab u xirneedna oodaan ka qaadnay marka laba hadaf markii horeba laba hadaf aan ku baxnay labada hadaf aan ku baxna waxay ahayd al-shabaab oo dadkaas deegaankaas caburin ku haaya oo dad badan la yaqaano oo xirxirayn masaanta iyo oday dhaqaameed oo ku xirnay oo ergadii soo dooratay hirshabelle oo lagu xiray luqjilo ma garatay oo u dacwo tegay ma garat haddaniyo labadaas hadaf baan markii horeba aanu ku duulna ilaah waa noo suurtageliy oda dhaqameedkaasoo caafimaad qabana gacanta kusoo dhigna ma garan walaalo wax dhaawac limaan anaga wax dhimasho iyo faqaar nagama soo gaarin ma garan midowda yurub ayaa bogaadiyey kaalinta wanaagsan ee ciidamada waddanka uganda ay ka qaateen nabadaynta waddankeena soomaaliya cabdicasiis siciid beereed ayaa warkan magaalada muqdisho ka soo diray iyadoo dhowaan dowladda dalka uganda ay u dabaaldegaysay konton iyo toddoba sano guuradii kasoo wareegatay markii dalkaasi uu xornimada qaatay midooda afrika ayaa bogaadiyey doorka uu ku leeyahay ciidamada midooda afrika amisom ee soomaaliya howlgalka nabad ilaalinta ee ka soconaya dalka soomaaliya simon molongo oo isagoo ah ergeyga gaarka ah ee ku matalaya guddiga midooda afrika la socodka howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa bogaadiyey ciidamada uganda doorka ay ku leeyihiin howlgalka nabadilaalinta amisom ee ka soconaya soomaaliya munaasabad lagu qabtay magaalada muqdisho oo ay ka hadleen madax iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan midooda afrika iyo sidoo kale howlgalka nabadilaalinta midooda afrika amisom ee soomaaliya ayaa lagu cadeeyey doorka ciidamada uganda ay ku leeyihiin howlgalka nabadilaalinta soomaaliya ambasador sam turyamuhika ayaa sheegay in ciidamada uganda ay fure u yihiin islamarkaana ay wadaan guulaha laga gaaro howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee soomaaliya islamarkaana ay yihiin ciidamadii ugu horreeyey ee soomaaliya la keeno sanadii laba kun iyo toddoba markii ugu horreysay oo ay gudaha usoo galeen ciidamada uganda magaalada muqdisho ku-xigeenka hogaanka ciidamada midooda afrika amisom ee soomaaliya genaraal niki baslakara ayaa tilmaamay in ciidamada uganda ay muhiim u yihiin howlgalka nabadilaalinta midooda afrika amisom ee soomaaliya islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaaladooda nabadiraadinta iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo tilmaamay genaraal niki baslakara in ciidamada midooda afrika amisom gaar ahaan kuwa uganda ay ku sugnaan doonaan dalka soomaaliya ilaa laga dhammeyn doono dhibaatada iyo sidoo kale amni darada ka jirta soomaaliya dhanka kale ambasador sam turyamuhika oo isagoo ah safiirka uganda u fadhiya dalka soomaaliya ayaa sheegay in dal dal keliya taagnaan kara uusan jirin islamarkaana ay isku baahan yihiin wadamada geeska afrika gaar ahaan isdhexgalka xiriirka ka dhexeeya wadamada geeska afrika si loo soo celiyo nabad iyo xasilooni waarta oo ka dhalata soomaaliya si kastaba ahaatee ciidamada midooda afrika amisom ee soomaaliya gaar ahaan kuwa uganda waa ciidamadii ugu horreeyay ee soo gala soomaaliya sanadii laba kun iyo toddobo waxaana gadaal kaga soo biiray ciidamo fara badan oo kasoo kala jeeda wadamo badan oo qeyb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika amisom ee soomaaliya waxaana kamid ah wadamadaasi etoobiya kenya jabuuti iyo sidoo kale burundi oo iyagu qeyb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika amisom ee soomaaliya cabdicasiis siciid beereed rediyo cadaado muqdisho guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow intaa waxaa ku eg warkii habeen ee raadiyaha cadaado waxaa soo saaray xasan axmed maxamed la socodsiintu waa anigoo ah jila jaamac jile farsamada hagaagsan ee hagarla-aaneed waa cumar axmed ibraahim suxayfe intaan ku kulmayna warkan warka xiga waa xubnihii raadiyo cadaado idin leh nabadgelyo